Magaalada Gabiley ee maamulka Somaliland ayaa laga daafuray tabobar ku saabsan maareynta musiibooyinka dabiiciga ah. Daafurka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Gabiley, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha musiibooyinka, iyo qaybaha kale ee bulshada. Duqa magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar oo daahfurayay tababarka ayaa ka warbixiyay muhiimada tababarkan.
Waxaynu halkan ku qaadan doonaa tababar khuseeya ama ku saabsan maareynta musiibooyinka heer degmo. Musiibooyinku way badan yihiin ilaahay naga hayo. Dabkaa ka mid ah, abaaraha ka mid ah, duufaanada ka mid ah, cudurrada sidii Covid-19 oo kale ka mid ah. Iyo haddii aan laga gaashaaman oo aan aqoonteeda iyo xirfadaheedii aan la dhisin, way adkaanaysaa in lala tacaalo ama laga hortago ama laga jawaabo markay noqoto musiibooyinka. Ayaa waxaan ku kordhinay markaan aragnay in baahidaasi jirto, commitmentkaasi iyo iyo maaragtay soo jeedintaasi ay jirto degmooyinka Gabiley, Berbera iyo Boorama.
Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay tababarka ayaa soo dhoweeyay.
dee wakhtiga la joogo maadaama aad mas-uuliyiintii dadkii shaqada hoose sii sii qabanaya waxna taabanaytiin inaad tababarkaasi layn kuley in badan way inaga dhex kugu xasa idiga way inagu jirtaa laakiin waa xasuusin weeyaan adina wax ku dartaan idigana wax laynagu daro deedna aad shaqadii ka dhex muuqato ujeeddada loo socda
oo wada tashi aynu samaynayno aynu ka tashanayno khataraha degmadan u gaarkii maxay yihiin ama abaarta ha noqoto biyaraanta ha noqoto ayaxa oo dee maadaama dhulbeerada ta ha noqoto arrinta laga hadlay shilalka ha noqoto dabka soo noqnoqday ee ilaha dhaqaalaha waxyeelihii ha noqoto inaynu qodobka koowaad isla cayino degmadan maxaa khatar ku ah Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya maareynta musiibooyinka dabiiciga ah iyo fahanka isbeddelka cimilada.